بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الثالث والخمسون درس خنتن إسدهات في أحكام الظهار ظهار كي أحكام تيسي يكسا يكتعلو يكساب سيئ waana kitaabkii abushujaac oo un akriyaanay musalsalka ahay duruustiis may baa ka jarnayha dhihaarka may baa la rahay dhaar oo ya nooc kumad eh waay dhaarta kumad eh dhaarta may baa ha sheegnay iiliya ha sheegnay hata kubani kankii hikig iiliha iiliga may hay qofka inay dhaarado haasi ay ku dhaarad waaye inius jimaacan la suubiyaana guud ahaanba amase ma ah afar bilood iwal ku badan qofka marka haddii saasun dhaarada may hay xugunshay ha sheegnay wal suge erni afar bilood haddii gabarti saas dalbat iyo la suge may la khiyaar geliyay markaas kadib imaa ini oo nagado dhaarti ku nagado gabarti xuquuqdiya oofiyo kadibna kafaara gududo kafaara leho kafaaratulyamiin usu gududo kafaaratulyamiinna macruuf ay dabcan qur-aanka sheegay wal idaayo taas kafaaratyamiin may waha todoba qofood masaakin ah suuratulmaa-ida sida ilaahay ka sheegay siitun isagaal raqamka aayadka i inuse toban qofood masaakin ah dharangada ama dacaam raashin ususii amase ma inuse odoon milka liliho odoon jarooba adduunyada hatun roon odoon majaroogii odoonka jaryalu hadle inusuu hurooyo oo la odoonsadaa hurooyo si uusan ka ibaadaysado isuuna odoonkana naharaysan hel sidiidaas amase ma ah haddii saas sid maalmood inusuu soomo sida qur-aanka sheega laa yuaakhidukum illaahu billaqwi fii imaanikum walaakin yuaakhidukum bimaa caqadtum ilaymaana fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiini min owsadi maa tudcimuuna ahliikum oo kiswatum ow tahriiru raqabatin ilaahay saaseeri ilaahey dhaar laage oo isan lisaankii mari wallaahi laa wallaahi kada oo afkahasku mari oo isan ingesedna masiin qobsadaa weeri laakiin walaahi isan ingesedaan oo dhaare ilaahay siin qobsade dhaartaas kafaaradii ayna meerayhin tuman qofood ini raashin lasii masaakin eh la qoodiyey amba wala isan aamasaan kan dhexdhexaadsi ay siidaan amba onhayna ini isu dhar angadaan amba ini odoomay huraytaan haddii intaas isan waaytaan fa in lam yajid fa siyaamu halaathati ayaamin daalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum dhaarogin kafaara gudyo kaase haddiisan dhaartaan ayr ilaahay markun intaas sidiidaas taas eh yaa yaa dhaarsaas ha sheegni kaas oo dhan ha ku bani haddiis walaay dhan suurta gal waayo gabartiina in furaani hogogdeen ugu fiican xaakimka ku furee sharci saas ahay kanna may la rahay dihaara la rahay dihaar dihaarka usuuna noocyadiis badanyiin may waaha dihaar luuqadiis may lare sharci shayna may lare dihaar dihaar luqatan may lare maakuudu min adahri lagu sheeni wa sharcan may lare tashbiihu zawji naagda inaad ka shibahdo nakaysid waay zawjatahu naagdi hartagi in habartiis nakaysiyo habartaasoo usun in isku furna biuntha lam takun lahu xalaalun naaga usan in halaal nagdaana yakashibahi ma eray anti calaya ka dahri ummi aan aaday oo kale oo latooed saasa eri maanaa mayn eray anti calaya ka dahri ummi may waha dhabarka aaday duutshaya oo latooed may likwede dhabarka ma in khasasey duuna albadni mathalan liana dahra mawdic rukuub meeli oo is yani irati islaha saaray waay naagdina mawdicu markuubu zawji zoodka makaanu yani fuuladiis waay markun lamadaasa tashbiiha ku dhehaysa daraadeerna iska ekeysay luugada markun ay baa la raayiheen meere anti calaya ka dahri umi hooyadee oo la too taahri taas oo kale dhaar taas oo kale haddii dhiida seelo weele sharci ilaahay taasa fiiriyaan insha allahu tacaala wadihaaru dihaarkii an yaquula ninka qool waay arrajulu rajulkii qofkii magalka ahay lizawjatihi naagdiisu inuusan ari waay anti calaya adka dahri umii aaday duutiya oo latoo eta faidaa qaala lahaa lilmar'ati daalika haddiin ar walam yutbichu bialaaqi dalaaqnan raasin saara aacidankii nagdiya ahaadee walazimatulkafaaratu kafaarika laazimaas kafaara yaka laazimaas laanki haddii ero aadee oo latoo eta ero naagdiisaas ka dhaarada waana hadana naagdi furo kale ninka darnashib ku er maaha marku naagdi lan waana ku dhaarday waa naagdi haaysadoo nagde kafaari koraas dhaartiisu dhaaradi iyo khilaafi macna sheemay waa maadaama naagdi infuro hayne haayso waan ku dhaaradi kafaari koraas kafaaradaas kafaaratu dhihaara le reeti haddaha dhaafanin kafaaratu ilaa le raay marka mukhaalifan limaa qaala wala iska qooli anti calaya ka dahri umiiti ya khilaafsanta macna arintaas naagdi usdihaarini haddana sii haaysada wahuwa kaasna ma ee taxriimu zawjatii caleyhi naagti isku xarami lianna imsaakaha naagdi haaysoosha wa cadamu tadliiga mukhaalifun litaxriimiha xaram weeled usa xaaram weeli ya khilaafe waay wadihaaru dihaarka an yaquula rajulu rajulkii ninka qoolo lizawjatii naagdiisun erwaay calaya anti ada calaya korkeey ka dahri ummi aaday dhabarshee oo dhato sidii aaday dhabarshe an indama aan oo kale ayaa adinki indama aan saaseeri fa idaa qaala haddii qoolo lahaa lilmar'ati arrintaas markuma eta ey taxrumu calaya mucaasharatuka kamaa taxrumu calaya mucaasharatu ummi mucaasharati alaswaaj wahada alqowlu xaraamun biijmaaci lmuslimiin muslimiinta ka kulumi hadalkaas oo kale hadal xaaraame sharaganka banaanayn waay oo qaala allahu tacaala ilaahay meerey aladiina kuwii yudaahiruuna minkum dhihaarayandhaardayan haal isinsiin kuma tahay min nisaa'ihim naagiyaalkiisho maa hunna naagogaas ma ahaan ummahaatim ahyaalsho mahan aaduusan ekaysiyow naagdis ahaman ewaay in ummahaatu maa ummahaatum ahyaalsho ma ahaan ila laa-i kuwii ya ahaadeen waladnahum yoo dhaleen oo fudsiyeen wa inahum layaquuluuna mayba ka goolayaan dadka saaska dhaardayaan munkaran hadal munkar eh oo ilaahay shari shay khilaafsan oo la inkiri min alqowli gool eya ka goolayaan wazuuran iyo been abuur buhtaan wa ina allaha ilaahay lacafuun allihii cafiyaw badan waay gafuurun dhaafad badan markuun saas daraaddeed dembi waay hadalkaas dembiga ee hoob usus hatana dhaartitii sii khilaafa sharciga markuun kafaari saaraas waay faidaa qaala haddii goloo lahaa lilmar'ati daalika arrintaas haddii er walam yutbi in raasinay hoqoolkii bid dalaag dalaagna indaba saarna saara may ahaadee shaqsigii usigahay caa'idankii nagdey naagdii isugu dhaarday ka nagdee nagdee wa mukhaalifan lixalifihi wa lazimat alkafaaratu kafaariya husoodka noocaas ayaa ka laazimaas kafaaradiisi may ata markan waa tanaas wal kafaaratu kafaaradana oo dhihaar kafaaratu dhihaar itqu raqabati mu'minatin saliimati min alcuyuubi almudirati bilcamali walkasabi fain lam yajidi fasiyaamu shahrayni mutataabicayn fain lam yastadi faidaamu sitiina miskiinan kulu miskiinin muddun walaa yaxilu lilmudaahiri waduhaa xataa yukafira taas waay kafaaratu dhihaar waatan ayeen may waaha haddii odoomay iniisu hurooy waay haddii odoomay milkee usleey ushelaw xilli xilli odoon la helaa hadii jeer casriga un hadii roogna odoon ma lehel odoon asal shay may ku kooy bini aadanko ismilkiya is odoonsadaw yaa ku kooy markuun wal lanka milkul yamiin hadii odoomay ki leey sharciga may cibaado ka dhikay kaf yani sidii kafaaratu dhihaar kafaaratu ilaa kafaaratu igaa ramadaan waxyaabahaas oo dhan may waha تشجيعا ولتحرير البشرية بين آدم كأني هرو درادية يا إني أدوم للي ملكة لهرو يا إبادة كدكي إلهي سبحانه وتعالى تعصم اللي كدير جلياي بين آدم هرو يوشي مركن إسلام كما آدم جاسم جلياي بين آدم أن لهرو إن لس أدوم صدا إسلام كهور جيد ساز درادية مدون كفارة ما يواكو اه أدوم أو إلهي الرسول شيء رمى مؤمن مؤمن شرطه أو ceebna ku boosna an hayna kaamila shaqaysada korya horeeye oo kasab i ashaqo waldhaba oo yuuben an qabna hindhoosha ilajeylihaad qaba haddii odoonkii waay markun tartiib waay tartiib macnaha muratab waay usoo odoonkii hel kor walkale man gudubi karo haddii odoonkii waay maha lihidun maalmood oo israrahay lama bilood soddon iyo soddon lihidun maalmood oo mutataabi ayaa soome lama bilood lama shahri hariiri ayaa soome oo hal maalin dhatilinku biyaan haddii hal maalin dhati ku biyi haddana ha bilaawe haddii waay oo isan kara koron lihidunkii maalmood ma soomo koro maskiin waay tacbaan waay amboonhayna ma yani may waha ma adkaysado koro ilaa intaas see loo hele markaas haddii awood inin lahayn lihidun maalmood iniisu soomis lama bilood lihidun maskiin ya raashin siye lihidun maskiin ya raashin maskiinkaas may siyey halgalaasaas iyo halshoodaasiye i walilaka aama lahay cuntada ee oo mana oo casriga madaasi roog an qalamaw lanka wala dhihaare marka mudaahirka eh ilaa kafaaradaas usuku dhiibaaw naagdi isuku dhaaradi maka nagada kora may weelay anti calaya ka dahri umiyeeri walkafaaratu kafaarada eetogu ragabad kafaratu dhihaarka eetogu ragabatin lugun huroyo sheewaay ragabadaasoo mu'minatin ilaahay rasuulshey rumayd saliimatin oo nebadgaleey min alcuyuubi eebku nebadgali cuyuubtii almudirati dhibaasi bilcamali shaqi walkasbi kasaba dhibaas oo lanshanshaqiysada korna odoon boose noocaas oo kale maya kaas maya odoon kaamil ee waykan luhuroylifada fain lam najid hadius an helna fasiyaamu facalayhi korshay may ahaadee siyaamu shahrayni lama shahr soomoosha mutataabicayn oo israraayan hariir eh fain lam yasadi hadiusan awoodna lama shahr soonsho faidcaamu sitiina lihidun dhacamsiyoosha iyo korshee ahaaday miskiinan oo min miskiin lihidun qofood miskiin eh kullu miskiini miskiinkaas muddunsho doosiye walaa yaxillu mahalal nagdaw lilmudaahiri kii gebirto dihaarey ku dhaaraday anti calaya ka dahri umi aaday dhabarshe oo lato etikii eri wadu ha gebirti ingalmoodowshe man halal nagdaw hataa yukafira ilaa ilaa isku kafaara gududaw ilaa uu isku kafaara gudaw oo kafaara ku gudaw qaala allahu tacaala ilaahay meeray waaladiina ku yudaahiruuna dihaarayaan min nisaa'im haweensho uma yacuuduuna haddina nagdayaan limaa qaal waliw ka gooleen oo naagdi infuraane nisku dhiyaane haaysayaan fa taxriiru raqabatin facalayhim korsho taxriiru raqabatin lugun hurayo shee ahayd min qabla iyo tamaasa aniyo intaabana ku hormaana waa kaasa marka naagdi wadiyoosha yaharamay ilaa kafaara ku gudaw ilaan ilaahay qur-aanka may ka qayday fatahar kafaarada min qabla iyo tamaasa inius antaaban koor daalikum kiidinkaase tuucaduuna bi bidaalik malasinka wacdiye wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna kiis walaa isinka amal falaasan khabiirun alih baadin ogo haddii khilaaftaan ilaahay subxaana watacaala ogi saas daraaddii markun kafaarada markii gudud kudub yaa naagda yaa jimaaca shay mucaasharadii aan banaanadaas waay walaa yaxilu lilmudaahiri kii naagda dihaari waduhaa naagda jimaacowshe in galmoodowshe man banaan hataa yukafira ilaa ku kafaara gududaw faslun haadaa kan faslun kibalshalbiya waay fasalkan kan inama infasal iyaa fii bayaani ahkaamil gadafi gadafkii ahkaamtiisii anfasalay haddii haas iyo isu gadafa qofka oo naagdiyaad iyo onzinaysaaso argi oo kale isu er yacni ahkaamtaha ororta isilanku bahaw ya anfasalay waa gadafka arramyu bizina naagdiya zinaki gemi imbe mayrehe ya o zinaysaaso argyeri wahuwa may balereey lugatan almubaacadatu zinida may lereey mubaacadi lere dheeradoa lere fahuwa misdirun laacana allicaan licaanka may lereey lugatan allicaanu licaanga kawaajibe licaan markan fi may kuwaajibeey licaanka may balereey licaan لغداس دون في بيان أحكام القذف واللعان هو لغة مصدر مأخوذ من اللعن يلا كشين أي البعد دير ضواي وشرعا ما يبوها كلمات كان لعان كي هر إلي هاي كان هكي كف ظهارة هاي كان ما يلري هن لعان لري معنى قفك هدي حويني تيس قذفو معنى نية زنا يزيت أوكل كشاغ شرع إلهي أحكام أن دجي واي أو قفك حد القذف لك أوفي من ناقدية أرنتك إدى هذا سلامة طوليو ilaan cirid la shay nasab shaya meelan ku dhihi qofka sharaftiisa haddii la dhaawaco sharaga ilaahay xuquugaa sii waay kalimaad makhsuusa jucilat xuja lilmudir markuun sharciga may la reey licaanka kalimaad oo makhsuus e gaaran a waay jucilad la weelay xujatan lilmudiri kan la dhibaatooyina la sii waay ilaa gadafin man qofkii ilaa gadafi man gadafoowshayna dhibaatoodii la dakha firaashahu firaash yay eeboyay dharoobi والحق العرب به اب اب اب حليلي سي انكو كبها فادي لعان يا لنجيدوي واي marka markaatan mahaysad haas yeena may ka argay eeba ka argay kan usiga markuu sharciga say an ku baxay kaas waay wayda rama rajuli rajulka hadii gamo zawjata naagdisa bizana zaniki gami ma fa alayhi isu korshay ma ahaaday haddul qadfi waa horto naagdi isu zanaysat isu ka shaagay naag xurre muslimad eh oo cafiife eh yahaaytay asalshe al aslu albaraa'at waa isu khilaaful asli sheegay may waha ani xujo edaayaas sheego afar qofood markaate ee sheeg arrintaas ku markaad furaas hooba kale an hayn haddul qadaf in laku oofi waayo thamaanina jaldatan siyatun qarbaash ilaa an yuqiima albayinata lama shee an ku fakado koro markun qadafkaas ini use markaata oo nisaab markaatada zinada nisaab sheena afara afar oo edaas ini sheen oo markaata oo shuruudi markaatanimadana ofseen ad cuduulin eh oo yulaacina amba tan gaarangeed markun hartagi habarta gaarangeed oo yulaacina ani naagdi licaan waay licaanadowka may waaha ani ilaahay lacnadiis ini ilaahay uskirida ka dhaarad waay kelma eedan ulus waay labadaas shay aan ku baxa kor waayaa iyo qidafka ku ridi korto waa ilaa wal hadulqidaf alla ku oofiya waidaa rama rajulu rajulkii haddii tuuro zawjatahu xaasyay bizanaa zana haddii usika tuuro facalayhi korshay zanaysati oo kaleeri facalayhi korshay may ahaadee xadulqadafi hadulqadafa korshay elankaas ilaa an yuqiima albayinata markaata haddii usa oogadama oo yulaacina an yulaacina inuusa licaantama maahin licaanta macnishe may waa ilaahay lacnadiisa inii kirrida uusa ka dhaarada maahin oo ilaahay naxariis ku dheerada ilaahay ku meegan galnay arrin eedan ulus waay rawaal bukhaariyu imaam bukhaari may weriyey xadiidka afar kun afar boqol iyo toddobaatan ragam sheeyaan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana hilaal ibni umaya hilaal ibni umaya lan leerahay qadafa imra'atahu naagdisa gadafi cinda nabiyi sala allahu alay wasalama nabaga oroodiisa ka gadafi bishariik bishariik ibni samxaa lan leeraw naagdey yamayba kuzanaysita erayhin shariik ibni samxaa lan leeraw faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam meerey albayinatu ow xadun fii dahrika meerayhin hilaal ibni umayow arrin wiinga sheegdi gabar muxsinid eh oo cafiife ya gadafti lama haalaleeyo ini ada markaata sheenta markaas licaankan hugushayma jarna ee sharciga ini ada markaata sheento cadeyma sheento oo gabirtaa walaadka sheenti ha adeyta ileen islaamka marna ma ogol diinta islaamka ini la muslum ee beri ee bilash linta tuhmo boonhayn la eebay sharci ilaahay ma ogol xuquuqda eedaan ilaaliya in nasabka iyo ciridlaga sharafta markaata adayna ini ada sheenta ambooni ada xadulgadaf lakoo oofi oo xadun fii dahrika laka qarbaasho siyeetun qarbaash lakoo oofi waaye ileen gefwiin jariime e galay hilaal meeray waladii bacahaka bilxaqi allihii xaq ad hakiibiya ka dhaarday ilaahay rasuul sheegow inii la saadiqun aha iri arrintan aan runtay waa iri runga sheegahay markaatan meel ku sheenaw male fala yunzilanna daahu maa yubri'u dahri min alxaddi haddiiba arrinta saas eed walaay ana aragay runhaay ana kor surmibili ilayha toob markaatun nisaabu shahaadi oo zina sheen hooba kale an hayna adilaka qarbaashay hadduu gadaflako oofyali ileeyi ilaahay anina antalar waay meerayni ilaahay dhabarkay wal garbaashka kudijaw ilaahay hadiji yaa ilaahay subxaana watacaala warseewer lan owli alleewa ahaayeen dadkaas dad fayle ahaayeen fanazala jibriil waa hadegi wa anzala calayhi markun licaanka markaas hadegi ow licaan malkaasahan waladiina yarmuuna aswaajahum aayadkaas hadegdi waay waladiina yarmuuna aswaajahum kuwii xeweensho meeraha ilaahay qur-aanka subxaana watacaala meha ka dijay waladiina yarmuuna aswaajahum oo shuhadan aan la kooyna markaatana waayaan amanta markuun la idaaya waay waladiina yarmuuna aswaajahum suuratu waladiina yarmuuna aswaaj walam yakun lahum shuhadaa nimankii xeweensho gemaayaanoo zaninka gemeen walam yakun lahum shuhadaa oo markaatan anin sugnaana an helaan ilaa anfusahum naftiyo ma markaati kale an haysan fashahaadatu axadihim ahadkoosho dhaartiis arbacu shahaadaatin afar dhaarad ini dhaarad waay bilaahi ilaahay ka dhaarad inahu usla min asaadiqiina kaan runti sheegaa ini kumid ay mashya afar mar dhaarade markaasa markaasa meereyhin ilaahay ka dhaarade ina runlow ay kudub marka shanaad maaha shan jara dhaarade walkhaamisatu ana lacnata llaahi caleyh in kaana min alkaadibiina ka dhaarade taas waay mar markaasa licaanka hugashi hadeg markun may gaaran ee khaasan ee licaanka bayna zawji wa zawji haddii zoodka naagditiis zeni qof ka araga oo waana ka sheega haddii markaato waayo licaankaasa aan banaan sharciga saas markan licaanka kaasaa la reey fayaquulu ma ereey cinda alxaakimi si aan licaantame marka xaakimka agtiisa mayka ereey fil jaami goor galab e sida oo arrinta lan adkaa isun lan obsi gili been haddii sheego haddii kale masaajidka jaamacaga beledka iyo lijeelanka amanga xaakimka beledkana meelaha haadire jamaaca dad iyo dadna haadir ein iyo la dhaariyey maylka dhaariyey ashhadu an maygareey bilaahi ilaahay ka dhaaraday inii ana lamina saadiqiina ashhadu bilaah aan ilaahay ka dhaaraday inanii aan lamina saadiqiina se qur-aanka sheegayaan haan runti sheegani aan kumadaan rulo arrinta runta ataa ilaahay ka dhaaraday iyo afar kol ere fii maa fii sheeka run sheegay ramaytu ani gamey bihi maaga zawjatii naagday ka gemi fulaanata oo hiblaye ee min azina zine ee runteeyo saasa ka dhaarade wa ina hada alwalad haddii onog jara ma aha oo is- isku diidi fadaa onogana saaso wa ana hada alwalada onogan kan en min azina zine kumid ey walaysa minii an higay ma ahaana onogana zine waa an oo mid eh saasa sheegahob onog jaroon arbaca maraatin afar goola saasire wayaquulu meerahay fi lmarati alkhaamisati marka shanaad shan kol ani dhaarad lafade bacda an yacidahu lxaakimu marka shanaad markii xaakimka wacdiy kudib markii afartaas jeer saaseer tan shanaad markuu xaakimka wacdiya meeray niyo walaam adduunyow adduunyo walku tabe aakhiri ilaahay oroodiisa yacni yaa yaa an weynte isku jar haddii aad aragtan runta an hayn ilaahay lacniis walsihli may an ka dhaarto ilar markii la la wacdiy kudib may ka dhaaraday waa calaya an korkay lacnatullaahi ilaahay lacnidiisa allowe lacno may lakwede ilaahay nahariisiisa alloo dheeray waay in kuntu haddii aan ah min alkaadibiin ahaan beentish haddii aan beenlow aan aharantan aan ka been sheego ilaahay lacnihiis allii ridi yaa ere marka shanaad shantaas jeer hoobusu dhaarada ahkaama ku rata maas naagdas isu halaal maraysan radaan shal furmaan weli shayin miis guursido koraan onogdaan ku anfoome naagdana furmaas usuna may ku dhiyay gedafkiya ku dhiya hadul gedafkiisaasa ku dhiya taasa marku may la ree gedaf la ree waay waidaa rama rajulu rajulka haddii gamo zawjatahu bizanaaki kanfa caleyhi xaddu lgadafi waa ilaa an yuqiima albayanata marka hata haddii oogamaayeen oo yulaacina haddii naagda licaano dhaarada maayen licaanowka macnaha ilaahay lacniis alle iyo rid haddii iska dhaarada fayaquulu ma ereey cinda alxaakimi ha- la- licaanka macnishay waa kana cinda alxaakimi xaakimkii oroys maybaa ka ereey xaakimka oroodis may baa ka ereey fil jaamici masaajidka jaamaga ee khudbada laga tugta beledka alal mimbari mimbarka korshee ka surume si oo lan adka ay dhaarta lan lacanada haddii haddii jirtoon dhab anagad fi jamaacatin jamaaca dhatiya oo min annaasi dadka kumade bini aadam badanna meelo la sheenaw ee dhatiye yaa may ka ereey ashhadu an may garey bilaahi ilaahi ha ka dhaarade ashhadu bilaahi ha ka dhaarade inanii aan lamna saadigiin ahaan runti sheegaw niaan kuma dahan fiimaa fii shayninka run sheegaw ramaytu aan gemi bi maag zawjatii naagdayka gemi fulaanata oo fulaane min azina zine wa ana hada alwalada waladka min azina zini ha ahaadi aan hegey ma ahaana saasa ka dhaarade waay walaysa minii aan hegey ma ee waladkan arbaca maraatin afar kol yaa saasare taasna may daliilin aha روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرجل من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مير يا رسول الله أرأيت إن ورم رجلا رجل lanka saasari ayo rajul reer ansaar kumudee nabagan koy meere ilaahi rasuul sheew ara'ayta in khabarba rajulan qof wajada ma imra'ati naagdis rajulan qof kale ka aragi ayaqtuluhu lankaas dileey dilshay imbinaanya maadaama haweenaytiisu ka aragi am kayfa yafcalu may suubiye فأنزل الله في شأنه إلى شأن شيء مهك دجي لأنك سؤال صور سي أنسار غاي ما ذكر في القرآن من أمر المطلعينين ولا قرآن لك حسي لمدي لعن تماين أمرشا كمد ناقدي لأنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهري قد قضى الله إلى حكمي فيك عذا فيك وفي امرأتك ناقدي يسين حكمي آه هلال بن أمية قال مهري فطلعنا لأن داردا في المسجد كداردا وأنا شاهد أنين مركاتي نقده وفي رواية ما أهاتي فطلعنا وأنا مع الناس دتك معشو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند يعني ما يا يا وأنا أنا مع الناس دتك معشو حالنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول أقديس وعند أبي داود ما يبقى هذا قال سهل مهري حضرت هذا arrintaasa haadiri cinda rasuulilaahi sala alla alay wasalam famadat sunnatu sunnadu iyo tabtay bacdu fi lmutalaacinayni wa an yufaraqa baynahumaa lamaadiyoon in la shal saar waayo markii li- wada dhaaradaan uma laa yajtamicaani abadan taxriim abadiya dhiyaan bulishoon halaal manis nagdayaan markunlankii been sheegayn ilaahay gaabshee muteysidey kan kaleen usuun waa kaas gadafkii iyo gaabkii adduunya ku ka badbaade saas waay kaasa licaankaas kaasa lare markan ashhadu may garey bilaahi ilaahi gare inanii aan lamana saadigiin ahaan runta sheega inaan kuma daha fiimaa ramaytu ana gemey fiihi maaga zawjatii ana naagday ka gemi fulaanata oo min azina zina wa ana hada alwalada min azina walaysa minii arbac maraatin afar jeer asaasare wayaquulu meerey fi lkhaamisati marada shanaad marada shanaad bacda an yacida markii wacdii kudub hu zoojkii imba mulaacinkii alxaakimu xaakimulbeled oo meel xaadirka ka ah markii isu wacdii kudub oo cuquubadan tanga in adduunyawi leh atus hatu ku roorohay gadafka xadul gadafka cuquuba al aakhira ku adag ilaahay in isku absid iska waadi kadib ya dhaarshanaada dhaarde tanka daran waay marka ma yahay waa alaya an korkay la'natullaahi ilaahay lacnadiis alla weele ilaahay nahariisiis alla oo dheeray waay ilaahay in kuntu haddii aan ahaa min alkaadibiina haan beenta sheegaba haddii aan aniku mad ah beenlow baan ahaa qaal allahu tacaala ilaahay meeray waladiina kuwii yarmuuna aswaajahum naagasho tuurayaano walam yakun bizinaa ka tuureen walam yakun haal nin sugnaanin lahum shuhadaau markhaatiyaalna arrintaas nin haysan ilaa anfusum naftiyo yoo arageen maahin fa shahaadatu axadihim koosho dhaartiis lamada xaaska yani zoodkii zawjada ahad koosho dhaartiis arbacu shahaadaatin dhaaryaalo afare bilaahi ilaahay ka dhaaradaa waa inahu ahadkaas lamina shaadigiin ahaan runti sheega ini kumadeey walkhaamisatu marka shanaad may ka dhaarday ana lacnatallaahi calayhi ilaahay lacnihiis ini korshay ahaata in kaana haddii min alkaadibiina suurat nuur li ilaa todoba waay روى البخاري ومي وري إمام بخاري ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم أن أحدكما كاذب رسولك إلهي ما رأي إلهي ما أويا كوكو لما دين كوكو مد يبين لو إيه فهل منكما تائب لن توب شيء نفسي إنك جري أرنتو إنك خسارتين وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ما هي أهاتي كرر ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كان نجي ثم قامت استاغدي جبرتي فشهدت يانا دارتي وروى أبو داود وغيره أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء ديغياري إلهي رسول شيء يديغي أسؤال لي حين نزلت آية المرتلعينين هاني إسلعيناي دارتاي هدي آيدي وحمدي هديغدي أيو ممرأة نبغو أساس له adkhalat calaa qowmin naag alla naagdi golo hangiliidi man leysa minhum lankiyo unkuma tahay ile naagda haddii gogol dhaaf suubide qoomkan oo nasabkiyo bedelaasa soomaha taasa ka jeedi markum haddii aayadkaas mulaacinada hadegdiya nabaga meerey ayuma imra'atin naagtii ka eh adkhalad giliido calaa qowmin golo korshe hangiliida man leysa minhum lanyo unkuma tahayna haka dhaha darta oo gogol dhaafiya kashaanti haka darta falaysat min addaahi ilaahay heshee fii shay in shay maka ahaan ilaahay oroys wal anjara malow eritaas walan yudkhilaha allaahu jannatahu ilaahayna jannadiis mageliyaw naagda noocaase wa ayumaa rajulin qof magalkii ka eh jaxadaa inkara magalkiina fiirisa lawaalisuun qofkii maag gabirte bilaanta anaba oo inkaro waladahu waladshey inkar usa dhali wa huwa yanduru ilayhi isoo fiiriyaw ixtajaba allaahu minhu usuuna ilaahay ku xijaabade qiyaamo madii la deere ilaahay ma aragaayo ilaahay usa dhatiis hijaaba la dhike wafadahahu ilaahayna fidlaa hooye alaa ru'uusi alawaliina waalaakhariina awaliinta iyo aakhiriinta yacni huduursho yalaka fidlaa hooye saas daraaddiya markan in laysku xaggala mabaraan gabirtinan i xuquuqdii hartashaka lahaay i ehelkiya markanku dhoosiya kuma dheta walanhaayna dadkaas haka dhaha darta oo reeka khiyaanta ilaahay sharci shay diidi xaaranta meey kabiir waay ilaahay subxaana wa tacaala jinnadiisa ku xaram nagdaas usuuna haddii naagdi maago zanaysitay inaguna alma dhalna ero oo kas an weela usuuna ilaahay ku xijaabade lere qiyaama ilaahay khalaaigda dhati oo ka fidlaahoy subxaana wa tacaala yowma alqiyaama markun arrin eed khadiirin awaay la allah haddii markun lagu furaasado waayoon sidaasa lanku bahee waana go-aan adag waay ويتعلق ما يتعلق بلعانه خمسة أحكام liaanka may ka tacalugay shan xugunga ka tacalugaas qofka haddii marba dhaarta dhadhiido shan xugunga ka tacalugaas kow ileen qofka naagdi zenika sheegi maha hoob markaato waaye oo gedafa yani xadul gedaf sideetan qarbaashe ileen lan hurmad lae shartiis waa lan dhameeya la qarbaashe xag kaasaa saaran us markun hooba markaato waaye liaankaas hooba liaantama liaankii may sheeg sheenay kow suquudul xaddi canhu dhaarti xaddi oo us haka wajahnay torta isku dhiyaas wa wujuubul xaddi calayha naagdina xaddiya ka waajibaas naagdiya koraas xaddi wa zawaalul firaashi naagdi usa dhatiyo firaashkiisna ku zuule yacni naagnimadii ku bahaase xarag shooshal gohe wa nafyul waladi waladkiina anfoome onognimadiis ku bahay onogusan dhalnay oo cawlaan ee nagdee wa taxriimu al abadi shantun xugun iyo ku rataba maas wayasqudu markun shantun hun ya licaanka hartay ya ku dhaladaas waay wayatacalaqu bilicaanihi zoodki licaanshey may ka tacaluqay خمسة أحكام أحكام شنعة كتعلقات سقوط الحد حد ديوشة عنه عن الزوج زوج كه شيء نكردي حد يساك وجه نايت كردي أسرت ووجوب الحد حد يا واجباس عليها نقدي كرشك واجباس كان لمات وزوال الفراش فراش كين الزولة واي معنا جوجل لي هرتون إيه هبرتون كردها هيتين الزولة سي هبرتي هرتي شال فرضايان ونفي الولد ولد كينه anfoome nasab shay aawke ku anfoome malanka dara koro wataxriimu xaarannimo yaka taclugaas alal abadi habartii hartagina wilasho manis halal nagdayan oo saas hartay unku dhaaradi mar kale haddii hataa miis guursidi koraan wataxriimu xaarannimo ku dhaladaas yaka taclugaas licaankii alal abadi abadnimo korshee haal ahaatay xaarannimada rawaahu lbukhaari imaam bukhaari ma weriyey hadiidka shan kun isagal raqam sheeye imaam muslim kun afar bool sagaalo afar an ibni cumar radiallahu canhu canhuma ana nabiya sala allahu alay wasalam laacana bayna rajulin wa mraatin ana nabiya sala allahu alay wasalam laacana bayna rajulin wa mraatihi fantafaa min waladiha fafaraqa baynahuma nabaga shal saari وألحق الولد بالمرأة ولدك نجي ناقدي اللهليلي فانتفى من ولدها نفي أن يكون منه وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرهي لهما ما ينرهي حسابكما على الله لمدين حسابتين إلهي يا يا يا كرشي أهاتي أحدكما كاذب كوكين بين لوه لا سبيل لك إلا لملن رمز لشي قرآن عليهما لا سبيل لك عليهما عليها ناقدس يعني ودع حدك بعض مرة مجرد معنا أبدا وحران شل ناقد ليس لك رجع إليها ولا تلاقي بينكما kulamo majarab walow bicaqdin jadiidin mar kalena mahaska naagda kortaan wayasqudu lxadu xadya dhiyaas ana naagdi hada koraas bilicaani rajul yaka koraas meerne yaana xadi ku dhiyaas yaana dhaaradaas shan dhaaradooda dhaaradaas hoob ye run run yani ilaahay koobsato shanti dhaaradood aan rungu wala lankan shaawya ertoon hadulgadeefkii oo hadu zanadii hayaa laku oofiye saas waay hoob laakiin yaana yani bini aadan leya is erto ye adina eebtan isku isku isku dhiidhi isku reeb ya erta shan dhaarood oo tiitis oo kale dhaaradaas tan shanaada laakiin ya meeraase meeluuse anna qadaballaahi useraay anna anna lacnatallaahi calaya useraay ya anna qadaballaahi eraasiyeen ويسقط الحد قد يدياس عنها ناك دي شيء كدياس بأن تلتعين ين دار تغاي فتقول ما رات أشد أن ما يجري بالله إلهي كدار ذا أن فلانا فلان هذا كان إيه لمن الكاذبين أرنتون تان إيه هانك بين شغا ونكم دي بين لواي فيما رماني بي وليس إيجمي من الزنا أربع مرات أفرجر أساس راس وتقول ما راس في المرة الخامسة مرة الشنات بعد أن يعيدها الحاكم ين مركي حاكم كوعدي كدب يا ما راس ولان الدنيا لي وإيجاب كان إيجاب الدنيا قيمة من له إيجاب إلهي قدرن هدي أرنتون تان إيه أرن بين أت اسكو جر حسابتا إلهي كرشي مديس وان ولان شيء كدب xaakimka ya ma eraase wa calaya ana korkey qadabullaahi meel ilaahay axkaamdiiska dareerto xaakim sharci ee roogo ilaahay laka ixtiraama xuquuqda la shalqaadaa laku hadlo haay islaamka iyo shariicida walaasa ku hadlaas meel oo dadka diintaba inshal fahansanaayn iyo ay xaqle lan walifadaaw laysuubiyaw mee walaan laku sheego yani mujtamac daahire nadiife xaakim ilaahay ku absadaa nadiife xukumaa ya laku hadlahay wa calaya ana korkay qadabullaahi ilaahay dhirifyi alla weel in kaana haddii ana ahaa min ashaadiqiin ahaan runti sheega haddii isukuma tahay hartagun hartun haddii runliyaalka kumid dayb ilaahay caradiis anin ali irida raasiyaan madaasa hadiya ku dhiyaas bes abadal aabadiigna mahaskanagada koraan saasalka shal dareere ويسقط الحد حد يدياس عنها أن المرأة يكون دياس بأن تلتعين أن الدار تصابت يكون دياس فتقول ارت أشهد أن ما الدار ذي بالله إله كدار ذي أن فلانا فلان هذا كان لمن الكاذبين هم بين تشيغا أنكم تاك دار ذي فيما في شيء إنك بين شيغا ورماني به ما أن إيتوري من الزنا زنا أربع مرات أفرقول ساس راس وتقول ما راس في المرة الخامسة مرة شنات بعد أن يعيدها الحاكم حاكم مدي وعدي كدب وعلي أن كركي غضب الله ilaahay caradiis alla weela raas in kaana haddii ahaaday hartagun ana inabi minal saadiqiin ahaan runti sheegayan haddii isukuma tahaaday oo runbu isu sheego hay anina ilaahay cariis korshay alla weela arrinta beentiis waay qaala allahu tacaala ilaahay may reey markun aayadkaas naagda isoo sheegaw wayadra-u may reebase canha naagdi heshay alcadaaba cadaabkii oo xadi eh hadu zinadii ayaana isku reebas an tashhada arbaca shahaadaatin afar dhaarod ini dhaarto isku reebas bilaahi ilaahay ka dhaarad inahu hartagala min alkaadibiina haani been sheegana kuma tahay wal khaamisata marka shanaad anna ghadaballaahi ilaahay dhirifji calayha qorshe ilaahay weelaya ka dhaaradaas in kaana haddii haade hartag min asaadiqiina haan runti sheegan haddii kuma ahaaday wallaahu subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh